bsm اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mxamd وعlى آlih وصaxbih أجمaعيin أma bعdu qala الإmam الbخhariي raximah اllah tacaalى bab الducaaءi cinda الnidaء baabu bayaani xukmi الducaaءi ducadii xukunkeeda cadayntiisii buu u baab yahay cinda الnidaaءi aadaanka agtiisa yanii aadaanka agtiisa ama bacdigiisa ducada la ducaystaa xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay qaala xadaanaa caliy bnu cayaash qaala xadaanaa shucaybu bnu abi xamsata can muxamed bni lmunkadir can jaabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi sala اllahu calayhi waaalih wasalama qaal man qaala qofkii yidhaahdo xiina yasmacu nnidaaa aadaanku marka uu maqlaayo yani kolka aadaanku uu maqlo oo uu dhammaado allaahuma yaa allaahu allow ayb allaahuma yaa allaahu allow miimka marka yaadaasu ciwad ka yahay ama bedel uu u yahay yaada xarfunidaha la gooyey ayb marka iyada haddii miimkii la xuso yaadii in la keeno ma ma qurxoono oo allaahumma yaa allaahumma in la yidhaahdo ayb ma qurxoono waa iska wax shaada hadday timaadaan shicir iyo wax lamiday ku timid ayb washadaya allaahuma fii qariidi allaahuma yaa allaahu allow rabba haadihi dacwati dacwadan tan ah rabbigeeda ama saaxibkeedow attaammati dacwadiiday attaammati dhammayska tiran waasalaati salaaddii saaxibkeeda ama rabbigeedii alqaa'imati taagnayd aati sii muxamadan muxamed alwasiilata derajada wasiilo la yidhaahda sii wasiila marka waa derajo magaceeda waay waa calam saas unbay ku wasiilo wasiilo unwa tafsiir iyo fasiraad ma gelaysa iyada sida nebigu uu tilmaamay sala allahu calayhi waaalihi wasalam waalfadiilata dheeraadna sii wabcadhu ilaahu soo bixi maqaaman maqaam ku soo saar maqaamka oo maxmuudan la mahadiyo alladii kaa oo wacadtahu aad yaboohday ood u yaboohday qofkii sidaas yidhaahdo xallat lahu shafaacatii shafaacadeyda ayaa ku u xalaal noqonayso yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha way u xalaal noqotay shafaacadeydii ayb tarjamaday marka xadiidku waa isleeyihiinoo tarjamada waxay tilmaantay xukunka ducadaas ducadaa xukunkeedu marka waa in mustaxab ay tahay ama ay sunno tahayba maadaama fadligaa loo sheegay ayb xadiidka marka ishkaal baa ku jira oo allaahuma rabba haadihi dacwa dacwadan yeeristan rabbigeeda dacwada marka aadaanka waxaa ku jira laa ilaaha ila allaahu iyo laa ilaaha ila allaahuna qur-aankay ka mid tahay ishkaal marka waxaa imaanaya rabbina rabbina rabbina sideeda waxaa weeyaan macaanida uu leeyahay waa alkhaaliq almudabbir almaalik haddii marka rabbi dacwadiina rabbi rabbi inuu dacwo u yahay la sheegay dacwadan inuu rabbi isagu u yahay oo la tilmaamayo meeshaa marka waxaa ka soo baxayso dacwadaani inay makhluuq tahay ilaa rabbi waa khaaliq macaanideeda waxaa ka mid a inuu khaaliq maamulo uu yahay haddii marka qur-aankuna saan ogsoonnahay caqiidatu ahlisunnati waljamaca waxay tahay alqur'aanu kalaam ullahi hayru makhluuq qur-aanku waa kalaam alla makhluuqna maaha waa sifa min sifaat illaahi dacwadan marka rabbiga loo yahayna sida hadda xadiidka ka muuqanayso dacwada rabbiga loo yahayna waa laa ilaaha ila allaahu iyo allaahu akbar iyo ayay ka kooban tahay laa ilaaha ila allahu iyo allahu akbarna qur-aan waayo iyada laftirkeeda sow kama dhalanaysa marka qur-aankii inuu marbuub noqdo marbuub marbuub iyo makhluuq waa isku mid ishkaalkaas marka yaa taagan haddii dacwada rabbi loo yeelay wixii rabbi loo yeelana wax la abuuray ay yihiinoo la ogsoon yaho makhluuq marbuub uu yahay sideen loo jamcinayaa marka wixii caqi ahlu sunnihii ay ku ijmaaceen iyo mafhuumkan meeshaa laga qaadan karo seen loo jamcinayaa ibnu rajabaa u banbaxay intaanay shuraaxda bukhaariga aan arkay ibnu rajabaa u banbaxay waxa uu yidhi kayfa jacala haadihi dacwata marbuubatan dacwadaani sow uga dhigay mid rabbi loo yahay iyada oo la abuuray maca anna fiiha kelimata tawxiid iyadoo dacwadaani ay ku dhex jirto kelimatu tawxiid wa hiya min alqur'aan kelimatu tawxiidkiina qur-aankay ka mid tahay waalqur'aanu gayru marbuubin walaa makhluuq qur-aankuna mid rabbi loo yahay ma aha makhluuqna ma ahan qur-aanku waa sifa min sifaatillahi waa kalaam allawa walihaada sidaa darteed waxa uu yidhi faraqa man faraqa min ahli sunnati bayna afcaali اliimaani wa aqwaalihi faqaala aqwaaluhu gayru makhluuqatin wa afcaaluhu makhluuqatun sidaa darteed waxay kala saareen buu yidhi iimaanka afcaasha iimaanka iyo aqwaasha iimaanka aqwaaluliimaan waxay yidhaahdeen makhluuq ma aha hayru makhluuqahu afcaaluliimaanna addoonkaa samaynaayo waa makhluuq iyada ayb wuxuu yidhi marka lna lianna aqwaalahu tarjicu ila alqur'aan maxaa yeele iimaanka aqwaashiisa kulligood qur-aankay u noqonaysaa waxyaabaha waxyaabaha haddii lagu qowlo iimaan ay noqonayso badankood qur-aankiina waa laga soo helayaa laakiin afcaasha la samaynayo adig aad salaadda aad tukanaysid iyo waxaan aad la imaanayso ee afcaasha ah iyagu makhluuq waayo kasabkii addoonka wa ayb saa darteed marka ishkaal iyo ishkaalkaani marka jawaab buu u baahan yahay waxa uu yidhi waujiiba fii haada biwujuuhin wujuuh ayaa lagu jawaabay minhaa wujuuhda waxaa ka mid a ana almarbuuba huwa adacwatu ila asalaati khaasatan waxa rabbiga loo yahay waa xaya cala asalaax xaya cala alfalaaxda waa gaar ahaan salaad isugu yeeridda salaad isugu yeeriddaasna xaya cala asalaax xaya cala alfalaxna qur-aan maba ahanbayada ayb taasaa marka waxaa weeyaan allaahuma rabba haadihi اdacwa gaar ahaan waxay ku dhacaysaa buu yidhi xaya cala asalaax xaya cala alfalax qaar saasay dhahay ayb wa huwa qowluhu xaya cala asalaax xaya cala alfalax walaysa dalika fi lqur'aani qur-aankana ka mid maahan buu yidhi meeshaas uga baxay marka ilaa dacwada salaad isugu yeeridda gaar ahaan xaya cala asalaax xaya cala alfalaaxda ayb salaadda u kaalaya ila meeshaasay ku jirtaay ayb wa minhaa waxaa ka mida jawaabihii lagu jawaabay ana almarbuuba huwa hawaabuhaa wa fiihi dacfun qaar waxay yidhaahdeen waxa rabbiga loo yahay waa hawaabta ka dhalanaysee iyada ma aha waa daciif buu yidhi marka ibnu rajab taas saddex wa minhaa waxaa ka mida buu yidhi ana haadihi alkalimaati من التهليل والتكبير هي التي ستقوم وتحضر طيب هاي وعويلي عفوا ومنها أن هذه الكلمات كلمات كان من التهليل والتكبير أه هي من القرآن بوجه وليست منه بوجه جواب سدحاد على ده يا أبو كلمات كان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قرآن marka weji laga fiiriyo waa tahay inaysan qur'aan ahaynna waa dhici kartaa ayb kamaa qaala sala allahu calayh waali wasalam siduu nebigu uu yidhi afdalu lkalaami bacda alqur'aani arbacun kalaamka waxaa ugu fadli badan qur'aanka marka laga reebo ayb afar wa hunna min alqur'aan haddana yidhi nebiga sal l slam marna fiiri wuxuu yidhi kalaamkan ugu fiican qur-aanka kadib kelmadaha aan sheegi doonana qur-aankayna ka mid yihiine ayuu yidhi subxaan allah alxamdu lilah walaa ilaaha illa allah wallahu akbar qur-aanka iyagu waa ka mid yihiin haddana nebigu wuxuu yidhi waxaan qur-aan ahayn buu ka dhigay ayuu ku sheegay marka waxaa la dhihi karaa kelimaadkan qur-aanna waa yihiin min wejhin mar kalena inaynan qur-aan ahayn baa la arkaayo kalaam afdal oo afdalu lkalaam bacda alqur'aan inay noqdaan ayb sidaasoo marka taasna waa waa uu tilmaamay fa hiya min alqur'aani marka allahu akbartaan iyo muadinku uu dhahaayo fahiya min alqur'aani idaa waqacat fii atnaa'i alqur'aan waa qur-aan baan leenahay hadday qur-aanka ku dhex dhacdo oo ninka qaarigaa markuu qur-aanka akhrisanaya allahu akbar hadduu soo gaaro iyo laa ilaaha illa allahu faclam annahu laa ilaaha ila allah qur-aankay ka mid tahay markaas ayb walaysat minhu qur-aanka ka mid maahan baa la dhahayaa idaa waqacat fii kalaamin khaarijin canhu hadal qur-aankii ka baxsan markay ku dhex dhacdana qur-aankii ma ka mid ah la leeyahay fatasixu an takuuna alkalimaatu alwaaqicatu min dalika fii dimni dalika marbubatan oo marka marka in la yidhaha markay qur-aanka ku jirtana de wixii ilaahay ku hadlay waay waa hayru makhluuq marka aynan qur-aanka ka mid ahayn oo hadalkaaga un ay ku dhex jirtana markaasi in rabbi loo yahay waa dhici kartaa ayb midaanna marka aadaanka markay ku jirtana qur-aanku ma dhex jirto saana waa la yidhi wa minhaa ana arabba maa yudaafu ilayhi shayu macno kalena waa kana rabbi waxaa la yidhaahdaa wixii shayga loo idaafeeyo yani wa minhaa ana arabba maa yudaafu ilayhi shay waxa shayga loo tiiriyo wain lam yakun khalqan lahu abuuris ou abuurayba yaynan u noqonin ka rabbi daari wanaxwihi hadda gurigan yaa iskale markii la yidhaha rabbu daar man rabbu hada alibil fulaanun rabbu hada alibil geelan rabbigiisii waa hebel waa abuuray maa laga wadaa waa abuuray miyaa laga wadaa geeligu isagu sameeyo abuuray ma laga wada rabbi marka mararka qaaray idaafo ku timaadaa mana faa'iideynaysa khalqi ayb sida rabbi ka rabbi daari iyo wanaxwihi marka wuxuu yidhi falkalaamu yudaafu ila allaahi kalaamka marka allah loo idaafeeyaa liannahu huwa almutakallimu bihi maxaa yaele isaga waayo midka ku hadlay sidaasaa ilaahay loogu idaafeeyaa ee min idaafa oo khalqi abuuris ah maaha in loogu idaafeynaya ilaahay hadda markaa fiirisa yacnii qur-aanka maxaa waaye marka la yidhaha kalaamuullah yal kalaamullahi ilaahay baa loo idaafeynaya maxaa loogu idaafaynayaa min jihati inuu ku dhawaaqay isaga inuu abuuray ma ah ayb sida ninkan rabbu daar marka la dhahay ama rabbulibil geela rabbigiisa ama rabbulbaqar iyo rabbulghanam iyo isagaa abuuray aan looga wadin keliya waa leeyahay un markaa ay tahay ayb wuxuu yidhi marka falkalaamu yudaafu ila allahi liannahu huwa almutakallimu bihi wa minhu badaa wa ilayhi yacuudu fahada macnaa idaafatihi ilaa rubuubiyat illaahi saas waaye marka qur-aanka rubuubiyada alla marka loo idaafaynayo macnaheeda taas waaye fahaadamarka waxa uu yidhi waqad saraxa hada almacna alwsaaciyu alimaamu alwsaaci macnahan ayuu caddeeyey isaga ayb wa qaala fii man qaala markaasuu wuxuu yidhi qofkii yidhaahdo birabbi اlqur'aan allaahu rabu اlqur'aan qofkii ilaahay waa qur-aanka rabbigiisa qofkii yidhaahdo waxa uu yidhi in lam yurid maa yuriidu اljahmiyatu falaa ba'sa waxa ay jahmiyadu ka wadaan rabbinimada hadduunan ka wadin isaga laa ba'sa wey dhib ma laha ayb falaa ba'sa yacnii idaa lam yurid birubuubiyatihi khalqahu kamaa turiiduhu اljahmiyatu bal araada idaafata اlkalaami ila اlmutakalimi bihi hadday marka uu ka wado rabbulqur'aan marka uu leeyahay yacnii min jihati inuu alla ku hadlay qur-aankan sidaas hadduu ugu idaafaynayo waa fiican yahay wax dhiba ma laha haddii laakiin uu ugu idaafaynayo isagaa abuuray macnihii ahay muxuu noqonaa marka jahmiyadoo la caqiida noqonaa meeshaan marka macnahaasna waa lagu fasirayo allaahumma rabba haadihi dacwati marka la leeyahay dacwadan rabbigeeda waayo midkii ku hadlay way allaahu akbarta iyo laa ilaha illa allahu iyo min haadihi alxayfiya ee maahan min xayfiya inuu abuuray ma ah aduu marka jawaabahaas kii aad ku jawaabto midii dacfiga lagu sheegay maahane waxa kale waa iska sawaab waa baxdi marka aad maatic u ah oo caqiidada ku saabsan oo markaas yacnii shuraaxda aynan qorin oo isagu markaas ibnu rajab uu qoray raximahu llahu tacaala ayb marka waxaad dareemaya marka sharax sharax inaan looga maarmi karin kitaabka marka kullamaa shuruucdiisao badan aad haysato kullama aa aada u fahmi kartid dadku marka waa iska maraan meeshaan laakiin ishkaalkaasay leedahay allaahuma rabba haadihi dacwati dacwadan rabbigeeda ayb rabbiga yani allaahuma rabba haadihi tan rabbigeeda allaahuma yaa allaahu allow rabba haadihi tan rabbigeedow addacwati tan day addacwati dacwada ah attaamati dhammayska tiran wsalaati salaada rabbigeeda alqaa'imati taagan ayb salaada taagan marka maxaa laga wada allatii sataquumu midda istaagi doonta wa taxduru oo imaanayso ayb lafdigan marka wax ishkaala ma laha waxayna dacwadan marka iyadana meeshaan hal ishkaal baa imaan karo wasalaati alqaa'ima salaada taagan miyaa ilaahay lagu baryaa iyada tawasul waa iyada laftirkeeda salaadan taagan ama waxaa yacni tan taagan way dhici kartaa in lagu baryo maxaa yeelay salaadda waa camal saalixa ayb oo bayhaqi riwaayadiisu waxay leedahay min xadiidi jaabir allahuma inii as'aluka bixaqi hadihi dacwati allahuma rabba hadihi dacwa bixaqi hadihi dacwa ducadan iyo salaadan xaqeeda maxay tahay marka bixaqi haadihi dacwa haddii la yidhaahdo waxay tahay de ilaahay dadkii baryo xaqa uu isa saaray waxay tahay inuu ajiibo ijaabadaas marka isaga uu leeyahay ilaahay lagu baryaa subxaanahu watacaala aati si muxamadan muxamed si marka laakiin allahuma rabba hadihi dacwati taama wasalaati salaadan rabbigeeda alqaa'imati ee taagan riwaayada kale bayhaqina allahuma inii as'aluka bixaqi hadihi dacwa dacwadan xaqeeda waa maxay in la ajiibo waay in la ajiibo marka ilaahay baa iskale soo maa marka allah waxaa lagu baryayaa sifadiisa weli waxaa la mida xadiidkan kaloo isagana daciifka ah oo bacdi innaas ay u soo deliishadaan altawasulu biljaah oo dhahaya allahuma inii as'aluka bixaqi saa'iliin ilaah waxuu kugu weydiisanayaa kuwa wax su'aalanaya xaqooda waxay ka dhigayaan marka jaahooda in ilaahay lagu baryahay sidaas ma alla dadka alla wax warsado xaqa ay alle ku leeyihiin waa maxayna inuu aqbalo wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum ijaabada marka allah iska xaqaasi allow ku tacalluqaa marka waa ilaahay oo wixiisa lagu baryaayo maahan marka jaah iyo waxaas ma aha ayb waa haddayba ansaxada tawjiiheeda saas aati sii muxamadan muxamed sii alwasiilata wasiilo sii darajada marka wasiilada waa darajo aan hal addoon maana cid kale aan laa'iq u ahaynan u qalmin addoonkaasna wuxuu yidhi nebiga waxaan rajaynaya inaan aniga noqdo wاlfadiilata fadiilo sii wabcahu soo bixi maqaaman maqaam maxmuudan la mahadiyo alladii maqaamka oo wacadtahu aada u yaboohday sidaas qofkii yidhaahdo markuu aadaanka maqlo xallat lahu shafaacatii baa ku u xalaaloobaysa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha aljazaau min jinsi alcamal waaye shafaacadii buu nebiga ilaahay u weydiiyey isagiina ina waa helaya xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa ducadan akhriskeeda inay fadli badan tahay saxaxaynka marka riwaayadiisu saawo ayb markuu qofka sidan u akriyuu helayaa marka ayb waxyaabay ku dardaraan dadka qaarkood qaarna aan sugnaanin oo warar iyo waxay ku jiraan ziyaadada innaka laa tukhlifu lmiicaad oo kale iyo wadarajata alcaaliyata arafiica oo kale iyo wayaalkaas marka warar baa ku jirjiro oo culamada muxadisiintu qaarkood waxaa weeyaan ama qaar badan oo ka mida dacfi bay ku xukumayaan marka intaan saxiixaynka oo la hubo iskaga gaabsa baabu listihaami fi ladaani baabu bayaani xukmi listihaami qori tuurashada xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay fil adaani loo qori tuurto aadaanka aadaankii dadka intay ku tartamaan inay u qori tuurtaan oo xaq siman markay u noqoto oo ay u sinaadaan qori tuuray ku kala baxayaan qurca wayudkaru waxaa marka qurcadaasina wixii xuquuq oo dadku ay u siman yihiin oo qof gaara waxuu ku mutaystay aanay jirin ayaa lagu kala saaraa xuquuqdu markay isciriiriso wayudkaru waxaa la sheegayaa buu yidhi anna aqwaaman dad ikhtalafuu inay iskhilaafeen fil adaani aadaanka inay isku khilaafeen anaa addimaya iyo aniga fa aqraca baynahum waxaa u qori tuuray sacdun sacdu bn abi waqaas waa u qori tuuray saciid ibnu mansuur iyo bayhaqi baa wariyeen min ariiqi abi cubayd kilaahumaa can hushaym can cabdillaahi bni shubruma qaala tashaaxa annaasu dadkii baa dooday fil adaani bay isku riexriixeen bilqaadisiyati qaadisiye meesha la yidhaahdo fakhtasamuu ilaa sacdi bni abi waqaas bay u dood tageen fa aqraca baynahuma dhexdoodu waa u qori tuuray ayb wahada munqaطicun waqad wasalahu sayf bnu cumar fi lfutuux والطبري من طريقه عنه عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق وهو أبو وائل قال وحير أبو وائل افتتحنا القادسية صدر النهار فتراجعنا وقد أصيب المؤذن آذان مؤذنك يضل الله أصيبه فذكر مركز ضدك أنا أدم أنا أدمي إنك مؤذنك أنا مركز عباد قاري هو الله أصيبه مدبا مركز قرطور بوسمي مركز سعد طيب قال xdثna cبداللaه بن يوسف وهو التنيسي qال أخبرnا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم قال low yaclamu nnaasu dadka hadday ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i aadaanka waxa ku sugan waasafi alwali iyo safka hore uma lam yajiduu aysan helaynin markaa ilaa an yastahimuu inay u qori tuurtaan maahane ilaa an yastahimuu miimku marka waa bitakfiifi ilmiim inay u qori tuurtaan maahane si kale aynan ku helaynin calayhi aadaanka korkiisa inay u qori tuurtaan lastahamuu way u qori tuuran lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri werwerka waxa ku sugan yacnii maalintii qofku inuu yacni duhurka xilliga aadka u kuleylka badano werwerka ah waxa ku suganoo fadliga inuu masaajidka soo aado hadday ogaan lahaayeen la sabaquu ilayhi waa u tartami lahaayeen walow yaclamuuna maa fi lcatamati cishaha waxa ku sugan hadday ogaan lahaayeenna iyo wasubxi iyo subaxa la atowhuma waa imaan lahaayeen walow xabwan gurguuradba ha ku yimaadeen xadiidka marka macnihii loo tarjamay buu caddaynayaayo ilaa an yastahimuu calayhi lastahamuu inay aadaankii marka in loo qori tuuran karo hadday isxiriiriyaan xuquuqda yacnii dadku hadday u sinnaadaan qof walbaana uu isagu isla raba aadaanka qori tuura lagu kala bixinaya baabu alkalaami fi ladaani baabu bayaani xukmi alkalaami hadalkii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay fi ladaani aadaanka dhexdiisa markaa lagu hadlo aadaankii ma lagu dhex hadli karaa qofka isagoo addimayo hadduu hadla ka waran ma burayaa aadaanku see noqona xowga wa takallama sulaymaanu bnu surad wuxuu ku hadlay fii adaanihi aadaankiisa ayb isagoo addimaya ayuu hadal geliyey marka hadal dabcan iska daruuro ay keento unbaa laga hadlayaa ayb wa qaala alxasan xasanulbasri waxau yidhi laa ba'sa dhib male an yadxaka inuu qoslo wahuwa yu-adinu isagoo addimayo ow yuqiimu ama isagoo aqimayo hadduu isagoo addimayo ama aqimaayo qof wuxuu sheegay marka xoogaa uu ku yar qoslo waa iska sii wadaya un aadaanka aadaanka waa buray ma la dhahay salaadoo kale maaha ibnulmundir wuxuu yidhi waxaka markaa meeshaa fiiri baabulkalaami fi ladaan ay fii ahnaa'ihi bigayri alfaadihi hada aadaanka dhexdiisa in lagu hadlo alfaaddiisa waxaan ahaynna loogu hadlo wajara almusanifu calaa caadatihi fii cadami اljasmi bilxukmi aladii dalaalatuhu gayru sariixatin caadada bukhaari marka waxay tahay xukunka dalaaladiisu aynan aad u caddayn ma jisminayo isaga baabu lkalaami fi ladaan waasaa iyo waasaa midna maku dhahaayo laakina aladii awradahu fiihi yushciru biannahu yakhtaaru ljawaas laakiin aharka uu keenay ayaa wuxuu ku tusayaa inay bannaan tahay inuu arko isaga waxaka bnulmundir ibnulmundirna wuxuu sheegay aljawaasa bannaanaanshaha mutlaqan si duuduuba can curwata wacaطaa walxasan waqataada ayuu ka sheegay wabihi qaala axmedu wa can الnakaciyi wabni siriin wاlawsaaciyi alkaraaha ayuu ka keenay iyagana wa can اthawriyi sufyaan thawrin almanca ayuu ka soo wariyey ka keenay wa can abi xaniifata wasaaxibayhi anahu khilaafu اlwlaa abu xaniifa wuxuu yihi waa laga fiican yahay wa calayhi yadulu kalaamu malik washaafici imaam maalik iyo imaamu shaafici warkooduna sidaasoo tusayaa buu yihi ibnu xajar wacan isxaaqa bni raahuuya yukrahu ilaa in kaana fiima yatacallaqu bisalaa hadalku wax salaad ku tacalluqo iyo inuu yahay maaha wakhtaarahu ibnulmundirna waa doortay lidaahiri xadiidi ibni cabbaas iyagu markaa ibnulmundir sida ka muuqato waa kala qaadaya oo wuxuu kala qaadayaa hadalka uu ku hadlay hadal salaada ku tacalluqa haduuya laa ba'sa sida hadda xadiidka soo socda laakiin hadal salaada ka baxsan karaaha in waa laga fiicanya qال xadaثna مسdd qال xadaثna xmaad huw بن زayd weyaan عan أyuba huw بن أbi تmيmaةa السktiyaaniي وcabdالxamيid صاaxiب الزiyaadiyi وcاaصم الأxwل عan cabdاللahi بن الxاariث qaala haطbna بن cabaas khaطbna بن cabaas baa noo qudbeeyey fيi yومi radqin dhoobo maalinteeda dhiiqo maalinteedii buu noo qudbeeyey yacnii maalin dhiiqa badan oo roob intuu da-ay waddadii dhiiqo tahay falamaa balaga almu'adinu mu'adinkii markuu soo gaaray xaya cala asalaa fa amarahu wuxuu amray an yunaadiya inuu dhawaaqo uu yidhaha alsalaatu fi rixaal alsalaatu salaaddii fi rixaali bay ahaatay guryaha war salaaddu waa guryaha dhexdooda alsalaatu buu ii qoray alsalaata na waa shuraaxu waa sheegeen in la dabdiyo alsalaata fi rixaal haddii la yidhaha salluu tukada alsalaata salaaddii fi rixaali guryihiina ku tukada ayb xadiidkan sida ka muuqatana xaya cala salaaha lagu bedelaa booskeeda marka kan sida ka muuqata xadiid kalena waxuu leeyahay maya ee sidii caadiga ayd baa loo adimaya aadaanka markii la dhammeeyo ayaa la leeyahy alaa salluu fi rixaal ayb markaa kadib ayb labada marka culammada waa ku kala tageen qaar waxay yidhaahdeen xaya cala asalaah xaya cala alfalaax ma la dhahayo sababtoo ah casiimay noqonee oo salaadda u kaalaya waaye xay cala salaa waxa la rabana waxay tahay guryaha in lagu tukaday salaadda u kaalaya isma lahay dhahay laakiin ibnu xajar isagu waa jamciyeeyo wuxuu yidhi xaya cala salaahna waa la dhahaa qofkiisa soo dhibaayo oo jamaacada fadligeeda rabo isagu taas ha qaato istixbaab ahaan ha u qaato bacda aladaana la dhahayaana waxa waaye iyada qofkii kale markaas aan imaanayno ruqsada inuu qaato rabana taasuu leeyahay isaga sidaasuu soo ku jamciyey marka falamaa balaga almu'adinu xaya cala asalaa faamarahu wuxuu amray ibnu cabaas mu'adinkii an yunaadiya asalaata fi rixaal salluu salaata fi rixaal fanadara alqowmu dadkii baa fiiriyey bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale waa isfiirfiiriyeen dadkii waa kaannahum iyagu way la yaabeen faqaala waxa uu yidhi facala haada kan waxaa sameeyey man huwa khayru minhu qof isaga ka khayr badan wainahaa iyaduna xaya cala salaadu casmatun weeyaan waa go-aan iyada haddii xaya cala salaa la yidhaha go-aan waaye iyo yacnii iyo wujuub ayaa ka imaanaya marka taas lama dhihi karo dadkiina in la dhiba maahno dhooqadii ay ku soo socdaan iyo roobkii ayb facala haada man huwa khayrun minhu ayb minhumna waa nusaqa qaara qoraya miniina waa qorayaan qaar yacni nebiya sal l slam nebiguuna ujeedaa ayb sida laakiin xadiidkan ka muuqato man huwa khayrun min almu'adin qof mu'adinkan ka khayr badan baa sameeyey oo yaa waayo markaas mu'adinkii rasuulkaa ka fiican ninkii rasuulku u addimi jiray sala allahu calayh ali wasalama nebiga hortiisuna ku sameeyey marka bis waayo ibnu cabaas marka saasuu yidhi meeshaa marka fiiri falamaa balaga almu'adinu xaya cala asalaa faamarahu kada fiihi wakaana hunaa xadfan taqdiiruhu araada an yaquulahaa markuu soo gaaray baa mu'adinkii damcay inuu xaya cala salaah dhaho faamarahu wuu amray marka ibnu cabaas wayu'ayiduhu riwaayatu bni culaya idaa qulta riwaayada kale macnahaas ayidayso idaa qulta ashhadu anna muxammadan rasuulu اllah falaa taqul hadhihin xaya cala asalaa wabawaba calayhi ibnu khusaymata watabicahu ibnu xibbaan uma almuxibu اطabariyu ayb intaasba marka saasay baabeeyeen xadfa xaya cala asalaa fii yowmi lmadar in la gooyo wakaannahu nadara ila almacnaa lianna xaya cala asalaa iyo wasalaata fi rixaal wsalluu fii buyuutikum yunaaqidu dalika wacinda ashaaficiyati wajhun annahu yaquulu dalika bacda aladaan xadiidkeedaa soo socda ayb wa aakharu wej kalena annahu yaquuluhu bacda alxayacalatayn shaaficiyadu wej kale waxay leeyiin labada xayacala ka bacdi waladii yaqtadiihi alxadiidu maa taqadama xadiidkiisa wuxuu keenayaa xaya cala salaah min lagu bedelo wa qowluhu asalaata fi rixaal binasbi salaati waay wataqdiiru sallu salaata wrixaalu jamcu raxlin wahuwa maskanu rajul qofku meeshuu degan yahy wamaa fiihi min ataatihi iyo meesha alaabtiisa ay ugu dhex jirto halkan laakiin tarjamada iyo xadiidka say isu mudaabaqaynayaan mudaabaqatu اlxadiidi liلtarjama wuxuu yidhi wamudaabaqaةu اlxadiidi liلtarjamati ankaraha daawuudiyu shuraaxda ka mida waa inkiray wuxuu yidhi baabka la baabeeyey iyo xadiidka ma isdaboolayaan lanna hadda xadiidka hadal kuma kuma jiro ila aadaan lagu hadlay ma sheegaayo uu leeyahay ila aadaan lagu dhex hadlay tarjamada bukhaarina baabulkalaami fi ladaan waaye say isu mudaabaqaynayan marka ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودي فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل وركان الصلاة في الرحال آذان كيف كم التهيئ وقت الروك وداهي مروح آذان ولو دحض لإمام الجلال الغير وتعقب waa la tacqiibiyo biannahu wainsaaqa dikruhu fii hada almaxalli laakinahu laysa min alfaadi aladaani almachuud inkastoo meeshaan uu ku bannaan yahay in lagu dhaho laakiin alfaaddii aadaanka ee sagaaliyo tobanka aydee la yaqaanay maahan kan wa طariiqu bayaani almudaabaqatina waxa ay tahay ana hada alkalaama hadalkaani lamaa jaazat ziyaadatuhu in la ziyaadiyo la kordhiya ziyaadadiisu markay bannaanaato fi ladaani aadaanka dhexdiisa lilxaajatina baahi darteed ay ugu bannaanaatay ilayhi loo qabo dalla calaa jawaazi alkalaami fi ladaani liman yaxtaaju ilayhi marka in hal aadaankiina lagu dhex hadli karo qofkii u baahdo ayay tusaysaa tan maxaa keenay baahi baa keentay soo maha haddii ninka mu'adinka isagoo ku jira aadaankiisu hadal uu baahi u qaboodana lamiday noqonayna fiqiga marka bukhaarina meeshaas saas baab baabu adaani alacmaa idaa kaana lahu man yukhbiruh baabu bayaani xukmi adaani alacmaa indhoolihii aadaankiisii xukunkiisii caddayntiisiibuu u baab yahay idaa kaana lahu goorma haddii uu leeyahay man yukhbiruhu qof u sheego ninka indhoolaha qof wakhtiga inuu galay u sheego haddii uu leeyahay haddii uuna lahayn laakiin maya lianna wakhtiga mushaahada ayaa lagu arkaa isagana ma leh ma arki karo قال xdثna cبداللh بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن بن شهاaب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وآله وسلم qاaل إنa بiلاaلا بiلاal يؤdن بilayli buu أdimayaa habeen fakulوu cuna واشhربوu caba xatىa يuنaadiya intuu ka أdimo بن أmi مkتuم cبdاللh بن أmi مkتuم أma cمru بن أmi مkتuم uma qaala waxa uu yidhi wakaana rajulan acmaa nin indhoolo ah buu ahaa ibnu cumar baa dhahaya ibnu ummi maktuum nin indhoolo ah buu ahaa laa yunaadii ma addimi jirin xataa yuqaala lahu inta laga yidhaahdo asbaxta asbaxta waad waa waa beri gashay waa waa beri gashay ilaa laga dhaho marka waxaa laga qaadanaya ninka indhoolaha inuu addimi karo haddii aadaanka wakhtiga qof u sheego tiqa ah ou haysto qof iqa ah baa la rabaa markhaati galeed qof aan iqa ahayn haddii uu sheego warka warkiisa laguma kalsoonaa karo yaa ayuha aladiina aamanuu in ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu maxaa yeelay waqtigii duhurka waa galay waa min baabi alakhbaar akhbaar qoraxdii waa dhacday qoraxda waagii waa bariyey oo inaan u jeedo oo arko waa war waa war habarkuna qofkii iqaa habarkiisa waa la yeelaa qofkii kalena ma leh ayb xadiidku marka macnaha tarjamadu tusayaa waa ka aadaankiisu waa inuu jaa-is yahay oo uu bannaan yahay ayb meeshan marka uu leeyahay ina bilaalan yu'adinu bileylin bilaal wuxuu adimayaa habeen aadaanka horaa laga wadaa aadaanka hore ayb fakuluu washrabuuna wuxuu ka wadaa ninkii inuu soomo rabo weli waa iska cuni karaayo waagii ma waagii ma dhalanin meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa waagu markuu dhasho ayaa qofka soon rabo oo cuntada iska dhaafaya laakiin waagu intuunan beriyin ka hor weli waagii ma waxbaa iska cuni karaa asbaxta asbaxtana waxaa weeyaan ay dakhalta fi sabaax subaxii baad gashay riwaayo marka iyada waxaa soo aroortay in cagsiga middan oo ah in la yidhi ibnu ummi maktuum aadaankiisu yousan idinka celinin cuntada iyo cabidda ilaa uu bilaal ka addimo iska cuna iska cada kanna waa cagsi bilaala habeen addimaaya ibnu maktuumna waagu aadaanka labaad kaasna waxaa laga fahmayaa bilaal inuu aadaanka labaad addimi jira kan horena uu addimi jiray ibnu ummi maktuum marka ibnu xajar laba waqti ku kala xambaaray laba waqti ayuu ku kala xambaaray marna waxaa dhici karta jirtay inuu bilaalkan hore uu lahaa marna inuu kan dambe yeeshay tooka tookacda ay u ahayd saasuu ku jamciyey wuxuu yidhi wafii hada alxadiidi xadiidkan dhexdiisa waxaa ku sugan jawaasu aladaani qabla duluuci alfajri aadaanku bannaanaanshihiisa waagu intuusan beriyin ka hor in la addimi karo wasayaأtii bacda baabin oo aadaanka koowaad aadaanka koowaadna marka inuu u dhowaadaan la rabaa kan labaad oo wax badan aynanba isku jirin shaaficiyadu marka goormuu soo bilaabmaabay leeyihin iyagu waxay dhahayaan shaaficiyadu bacda nisfileynba waa la yska addimi karaa kama wada waa layska addimi karaa waay sunnadaa saas ah kama wadaan ogow haddii uu dhaco waktigaas lix saac waxay ka dambeeya laa ba'sa waay warkooda amaa sunnanimadu inay isku dhowaadaan waay taas iyada shaki maha walidaalika waxaa fiican dadku inay aadaanku uu nadaamsanaado oo kan koowaad iyo kan labaad wax yar inay isu jiraan qadra konton aayadood laga aqriyay iyo meelahaas ayay isku jiri jireen oo waa sidaasaana fiican oo qofkan addimaayo aadaanka koowaad macnihiisu waxay tahay qofkii qubaysan lahaa suu usii qubaysto kii isdiyaarin lahaa isdiyaariyo witirka ninkaan tukanin witirkiisii oo usii tukado waayo macnuhu laakiin haddii toddoba saac la addimo yani qofkii toddoba saac ilaa iyo kooiyo toban saac salaad muu sugaaba waa wareer haddana waxaa ka sii daran masaajiddu hadday iska daba addimaan haddana ayb mid walbaa waqtiga warrabo iska addimaa haddana siddeed sac midaa addimaayo iyo bar midaa addimayo sagaal sac mid kale addimaayo iyo bar midbaa addimaayo wixii dhammaan marka waxay isku noqdeen wixii marka aadaanka wax nadaamiyo marka waqtigiisa ilaaliyaa fiican ummad marka hadday laakiin isdhex yaacdo dhiso ayb waxaa laga qaadanaa buu yuri marka wasayatii bacda baabin واsتixbaabu adaanin waaxidin bacda waaxidin واstixbaabu adaanin waaxidin bacda waaxidin iyo inay sunno tahay qof mar inuu addimo mid kale haddana ka daba addimo wa ama adaanu اثnayni macan inay laba hal mar isla addimto famanaca minhu qowmun dadaa diiday maana wاstudila bihi xadiidkan waxaa loo deliishaday calى jawaazi اتikhaadi muؤdinayni fi اlmasjid اlwaaxid hal masaajid in laba mu-adin loo samay karo inay bannaantaha laga qaato qaala bnu daqiiq ilciid wa ama ziyaadatu cala اlitnayni falaysa fi lxadiidi tacarudun lahu labo mu-adin ka badan masaajidka ma loo samayn karaa lagama hadlin wa nasa shaaficiyu calaa jawaasihi imaamu shaaficina inay bannaan tahay buu caddeeyey wa calaa jawaasi taqliidi اlacmaa ayaa laga qaadanayaa xadiidka qofka indhoolaha ah in lagu dayan karo lilbasiiri ou taqliidsado fii duquuli waxaan ujeeda calaa jawaazi taqliidi alacmaa lilbasiiri indhoolihii inuu ku daydo ninkii indhaha qabay fii dukhuuli lwaqti waqtiga gelidiisa wa fiihi owjuhun baana ku sugan wakhtulifa fiihi tarjiixu tarjiixii ayaa laysku khilaafay kan dhexdiisa wasaxaxa nawowiyu fii kutubihi ana lilacmaa waalbasiiri ictimaada almu'adin ifiqa ninka indhoolaha ah iyo ninka wax u jeedaba labadooda waxay leeyihiin qof diqa ah inay cuskadaan oo waqtiga uu u sheego wa calaa jawaasi shahaadati ilacmaa indhoole markhaatidiisu inay bannaan tahay laakiin waa maxayna muxuu ka markhaati kici karaa indhoolaha wax mushaahada ma aha wax mushaahadaa ma ka markhaati kacayo wax aan marka aragti iyo ku tacalluqin buu ka markhaati kici karaa oo mararka qaar say u dhacaysaa marka qof codkiisoo kale qof uu yaqaano wiilkii ama yacni noqon karo walaalkiisii ama qof kaloo saaxiib ay ahaayeenoo kontameeye sana ay isla soco jireen codkiisu waa yaqaanaa waa dhihi karaa ninkaas waa codkaan markhaatina saa waa kaga noqon karaan waxyaabaha saas oo kale wasayaأtii maa fiihi fii kitaabi shahaadaat ayuu ku imi wcalaa jawaazi اlcamali bikhabari اlwaaxid hal qof warkiis in lagu camal fali karo wacalaa ana maa bacda alfajri min xukmi nahaar waxaa kaloo laga qaadanayaa fajarka wixii ka dambeeyo xukunkeedu waa maalin wa calaa jawaazi alakli maca shaki waxaa laga qaadanayaa in wax lasii cuni karo iyadoo shaki uu jiro fii duluuci ilfajri laga qabo lianna alasla baqaa'u leyl inaad soontaa rabtaa berri waagu inuu beryo kuuma cadda shaki unbaa ayaa kugu jira waagu ma dhashay mise ma dhalanin shaki baa ka qabtaa waa iska cuni kartaa wax markaas lianna maxaa yeelay asalkuu habeenuu ahay marka waa in waagu inuu beryo la hubsado kaasayna ku xambaareen bacdi alculamaa oo iyagu dhahayo xadiidka abu daawuud iyo ku suganoo midkiin haddii isagoo wax cunaayo oo weelkii uu ku yaallo dhexdiisa hortiisa uu yaallo cunaayo aadaankiina uu ku dhaco falyaqdu xaajatahu baahidiisa ka dhammaysto ka guto waxaa lagu xambaaray waa haddii shaki ou jiro lianna alasla baqaa'u leyl ama aadaanka in la yidhaahdo aadaanulawalka wa sida imaamu nawowiba uu sheegay maxaa yeelay koow iyo labo ma kala caddaynin xadiidkan aan si loo jamciyo marka xadiidkaas iyo midkan inna bilaalan yu-adinu bileylin fakuluu washrabuu ibnu ummi maktuumna kan kalou addimaya hadduu addimo ha cuninina ha cabinina si loo jamciyo marka wuxuu macnaa waxyaabahaas u dhan baa marka xadiidkan ku jira وعلى جواز الاعتماad على الصوت في الرواية in kاna cاarفا bه وin lam يuشhaahد الraawi masألo kalena waa laga qaadanaya qofka codkiisa in lagu kalsoonaan karo la cuska karo maxaa yeele iyadoon laba arkayninba maxaa yeele ibnu umi maktuum qofka u sheegayo dhahayo asbaxta asbaxta codkiisa u yaqaanaa intaasoo marka intuu ku kalsoonaado ayuu adinkiisa ku dhufa jiray in la arkaa marka shardi maaha wakhaalafa fii dalika shucbatu lixtimaali اlijtibaah shucba isagu waa diidayo qofaadan bidhaantiisa u jeedin warkiisa ma warin kartid isu ekaanshaa imaa karti ilaa wax yar waa ekaas wacalىa jawaazi dikri rajuli bima fiihi min alcaahati ida kaana yuqsadu tacriifu wanaxwuhu qofka aafo ama nuqsaan ku sugan in lagu sheegi karo haddii laga wado in lagu garto maga qof ahaan loo aqoonsado ee aan laga wadin tanqiis iyo wax lamida aan laga wadin oo xaggee xadiidka uga jirtaa wa kaana rajulan acmaa nin indhoole ayuu ahaa baa layidhi indhoole nuqsaan waa indhola-aanta haddana maadaama aysan ceeb ma laga wado in isaga la garto unbaa laga rabaa waa bannaan tahay baabu اladaani bacda alfajri baabu bayaani xukmi اladaani aadaankii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay bacda alfajri fajarka ka bacdi salaadii subax ka bacdi qaala xadaana cabdullaahi bni yuusuf qaala akhbaranaa maaliku can naaficin can cabdillaahi bni cumara qaal akhbaratnii xafsatu xafsa waxay ii sheegtay buu yidhi anna rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa ida ctakafa almuadinu muadinku haddii uu ka aamuso riwaayada ictakafa ayay qoraysaa laakiin sakata ayaa yacni riwaayadan ictakafa tasxiif ayaa galay ibnu cajar sidaasuu yidhi marka waa sakata ma tiraysid saxiixulbukhaariga maxaa ku yaalla haddii la dhaho ictakafaa ku tahay laakiin adigu inaa saa u garato waa ka tirin kitaabka wax madbacad ay qaladay ma aha kitaabka asalkiisa saas u dhiga waa kan marka ibnu xajar wuxuu yidhi waalxaqu ana lafda ictakafa muxaraf min lafdi sakata aa laga ka taxriifsanta waqad akhrajahu اlmualifu fii baabi rakcatayni bacda duhri min طariiqi ayuub can naafic bilafdi kaana ida adana almuadinu waطalaca alfajru macnuhu marka macnaheedu saas kaana ida اctakafa almuadinu muadinka hadduu ictikaafodii ka aamuso lisubxi subxi aadaankii subax markuu ka aamuso wabada subxu subxi waagiina uu muuqdo sallaa rakcatayni khafiifatayni laba ragco fudfudud ayuu tukanayay qabla an tuqaama asalaatu intaan salaadda la oogin marka aadaan horena waa jiraa mid dambena waa jiraayo kii dambe marka waa kana qال xdثna أbو نعaym wهو الفضل بن dukayn qال xdثna شhaybاn wهو بن cabdالرحمن النحوي عن yaحyى هو بن أbي kaثيir اليmاmي عن أbي سلمة عن cاaئشhaةa kاn النبي slى الله عليه aلي وسلم nebigu wuxuu ahaa yuصلii rakcatayni khaفiifatayni inuu tukanayo bayna النidاءi والإqاamaةi aadaanka iqaamada dhexdooda min salaati subxi salaada subaxna ka ahaaday aadaankaas marka subaxii isaguna aadaankaa buu leeyahay meeshaan marka meesha ibnu xajar uu ku baxsiyey wadaca bnu cabdilbar wajamaacatu min ala'imati biannahu maqluubun xadiidka yacni bilaal marna inuu adimi jiray subaxii waaga adinka dambe marna inuu adinka hore adimi jiray ibnu cabdilbar masaladaasuu ka hadlay maqluubnimo iyo waxbuu sheegay fiiri meeshaa marka wadaca bnu cabdilbar wajamaacatu min ala'imati biannahu maqluubun wa ana asawaaba xadiiu lbaab sawaabkuna marka waxaa weeyaan buu yihi xadiiu lbaab waqad kuntu amiilu ilaa daalika aniga wuxuu yidhi ibnu xajar haddaan ahay sidaasaan u iilan jiray markii hore ilaa an ra'aytu alxadiida fii saxiixi ibni khusayma intaan ku arkay min dariiqayni aakharayni can caa'ishata wa fii bacdi alfaadihi maa yabcudu wuquucu lwahmi fiihi wa huwa qowluhu idaa adana camrun camar yaal ahaan ibnu umi maktuub إda أdana camru fainahu dariiru اlbasar waa nin araggiisa araggala falaa yagurannakum yousan idinkedinin waidaa adana bilaalun bilaal hadduu addimana falaa yaqcamanna axadun qofna yousan cunin marka hadda bilaal aadaan ku addimayaa marka falaa yaqcamanna mar haddii layi kii labaad ibn umi maktuumna kii horeu addimaya waأkhrajahu أxmedu wajaءa can caaئiشhaةa ayضا أnaha kaanat tunkiru xadiiثa bni cumar caaisha iyada waaba inkiri jirtay xadiidka ibnu cumar kii horewa oo ina bilaala yu-adinu bileynin saasoo kale ahaa wa taquulu waxay dhihi jirtay inahu khalatun akhraja dalika albayhaqiyu min طariiqi daraawardiy can hishaam can abiihi canha fadakara alxadiida wazaada qaalat caaishatu wa kaana bilaalun yubsiru اlfajra waxay tihi bilaal fajarka isagu waa arki karay marka waxa aadaanka dambe addimi jiray waa bilaal ee ibnu umi maktuub ma aha riwaayadii hore marka wakaana rajulan acmaa laa yu-adinu xataa yuqaala lahu asbaxta asbaxta iyado waxay leedahay qalab caaisha siyaabahaasuu sheegay marka isaguse ibnu xajar wuxuu ku jamciyey marka sidaas kale baabu اladaani qabla اlfajri baabu bayaani xukmi اladaani aadaankii xukunkiisii cadayntiisii wuu u baab yahay qabla alfajri salaada subax ka hor la adimo qaala xadaثana axmed bnu yunus wahuwa اlyarbuuciyu qaala xadaثana zuhayru huwa bnu mucaawiyaةa aljucfiyu qaala xadaثana sulaymaan الtaymiyu can abi cuثmaan الnahdiy wahuwa cabdالraxmaan bn mul can cabdالlahi bni mascuudi can الnabiyi salى اllahu عalيyh ali waslama qaal laa ymnacanna yuusan ka celinin oo ka celinin axadakum midkiin aw axada minkum ama qof idinka idinka mida aadaanu bilaalin bilaal aadaankiisa min saxuurihi saxuurtiisii ou cuni lahaa yaani ka celinin fa innahu yu-adinu maxaa yeele isagu waa addimayaa ow yunaadii ama waa dhawaaqayaa bileylin habeen sababta waa maxay liyarjica si uu u noqdo qaa'imakum kiinnii taagnaa midkiinni qiyaamuleylka ku jira xoogaa si uu u nasto waliyunabbiha si uu u baraarujiye naa'imakum kiinnii hurday wixii witir iyo uu iska tukan lahaa ama isdiyaarin lahaa suu isu diyaariye walaysa an yaquula walaysa ma ahayn ma ahayn ma aynan ahayn an yaquula alfajru fajarku inuu yidhaahdo aw isubxu ama subaxa yani waqtigii la adimayu rabaa inuu sheego qaala bimacnaa facala u walaysa an yafcala alfajru fajarku inuu sameeyo aw isubxu ama subaxa ayb wa qaala biasaabicihi farihiisa ayuu wuxuu ku dhahay wa rafacaha wuu kor yeelay farihiisii ilaa fawqu kor ayuu u kor yeelay wa da'da'a waa soo raariciyey ilaa asfala hoos u soo raariciyey xataa yaquula haakadaa sidaan intuu ka dhaho yani wuxuu ka wadaa waaga fajarka dambe iyo kan hore ayuu tilmaamaa fajarka hore marka wuxuu leeyahay isagu sidaan waa fajrulkaadibka ama alfajru اlأwal waa midkii nebiga uu ku tilmaamay kadanabi sirxaan waraabaha sayntiisoo kale markaa gacanta farihiisuu saan kor ugu qaaday markaasu hoos usu fuuriy midkaas dambe sidaan waa kaas isagu waa habeen waa aadaanka hore kan lagu ajibo fajru saadiquna marka waa saan jihada dhanoo ku faa wa qaala zuhayrun marka xataa yaquula ilaa uu ka yidhaahdo marka haakadaa sidaan uu ka dhaho sidaan marka sidaan waa sideen waa la tilmaama iyadan wa qaala zuhayrun zuhayr waxa uu yidhi bisabaabatayhi labadiisa murugsato ixdaahumaa middood fowqa alukhraa tan kale korkeeda ay tahay uma maddahaa waa taagin kabacdi can yamiinihi iyo wa shimaalihi buu kala taagin labadan sabaaba ayuu iskor saareen markaasuu saas qala u kala taagay maxay noqonaya marka midka saan u soo baxo ayb marka walaysa an yaquula alfajru fajrigu inuu yidhaahdo aw subxu ma ahan ayb oo yacnii midkaa hore fajarka kuma dhalanayo ayb ee kaasi fajarkii sidaa inuu yidhaahdo ma ahan xataa yaquula intuu ka yidhaahdo waagu haakadaa sidaan intuu ka dhaho sidaasna markaa sidaan u tilmaamay oo ufuqa iyo jihada dhan uu ku faafo marka waxaa ku jirta walaysa an yaquula fiihi iطlaaqu اlqowli cala اlficli ayb qowl baa ficil lagu iطlaaqay walaysa an yadhara walaysa an yaquula bimacnaa walaysa an yadhara اlfajru ayb fajrigu inuu soo daahira maaha aw subxu xataa yaquula haakadaa sidaan intuu uga soo muuqdo markaasaa fajrka uu jirayaa kii salaadii subax qaala xadaثna isxaaqu qaala akbaranaa abu usaamata qaala cubayd اllaahi qaala xadaanaa qaala cubayd اllaahi xadaثanaa can اlqasim bni muxamed can caaئiشhaةa وcan naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه alي wslam qaal xa وxadaثanii yuusuf bnu ciisa اlmarwasiyu qaala xadaثna اlfadl qال xdثna cbayd الlahi بن cmر عn الqاsm بn mحamed عn cاaئشhaةa can النabiي salى الlaه عlيه لي wsلم أnhu qaal ina bilاala yuؤdin bilayli bilaal habeen buu adimaya fakuluu washرabuu caba oo cuna xatىa yunaadiya bni umi maktuum xatىa yuؤdina intuu ka adimo ibn umi maktuum marka iyada laftirkeeda waa tana caaisha tanna waa werinaysaa sooma arag marka labada marka in la jamciyo oo la yidhaahdo marna waa u kala tookaysan jireen meesha marka xadaanii isxaaq qal xadaana isxaaq qaala ahbaranaa soman isxaaqa ayaa waana faa'iido meeshaan ku dhigaa ibnu xajar qowluhu xadaanii isxaaq lam arahu ma aanan arkin buu yidhi mansuuban isagoo nisbe loo yeelay wa taradada fiihi aljayaaniyu abu caliin aljayaanina waa ku taraduday taqiidulmuhmalka wa huwa cindii aniga agteyda wuxuu yidhi ibnu ibraahim weeyaan alxandaliyu isxaaq ibnu ibraahim alxandali almacruufu bibni raahuuya kama jazama bihi lmiziyu mizi taxuashraafka sida uu ku jasmiyey wayadullu calayhi waxaana tusaya tacbiiruhu biqowlihi ahbaranaa uu ku cabira fainahu laa yaquulu qatu xadaanaa bikhilaafi isxaaqa bni mansuur waisxaaqa bni nasr ayb iyagu xadaanaa ayay yidhaahdaan hadda marka inuu isxaaqan ibnu raahuuya yahay muxuu ku sheegay muxuu ku keenay ahbaranaada uu isticmaalay waa min caadaati الbukhaari marka ayaa ku darsada baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kan bayna اladaani wاlإiqaamati aadaanka iyo iqaamada imisaa u dhaxayso ama baabu kam iyadoo bilaa tanwiinana waa jirtaa baabu kam kamtan marka waa istifhaamiye tamyiizkeedu waa maxduuf taqdiiruhu saacatan ay haadaa kani baabu baabu kam saacatan bayna aladaani waaliqaama kam saacatan bayna aladaani waaliqaama imisa saac ee aadaanka iyo iqaamada u dhaxayso waman yantadiru aliqaamata iyo qofka iqaamada sugaayo qال xdثna إسxاaq الwasiطي qال xadثna khالد عن الjurayriي عan بn burayدة عan cabdاللahi بn مغفل الmuزنiي أna rasuul الlahi slى الlaه عليه لي وsلم qaal bayna kulli aadaanayni laba aadaan kastaahi dhexdooda salaatun baa ahaatay salaad alaaan saddex jeer buu yidhi liman shaaa qofkii doono marka bayna kulli aadaanayni waxaa laga wadaa laba aadaanoo kasta aadaanka iyo iqaamadiyaa laga wadaa ee laba aadaan maaha laba aadaan maxaa u dhexeeya salaad farada u dhexayso soo maaha laba aadaan dhexdooda salaad farada u dhexayso oo aadaanka casir iyo aadaanka maqrib maxaa u dhexeeyana salaad casiraa u dhexaysa haddii sidaa lagu fasiro laba aadaan waayan la dhaho liman shaa'adaan baaba macno macnaheedu aan toosaynin ilaa salaad farada liman shaa'a lama dheheen waxa adiga marka waajibkuugu ah waa iyada ayb marka waa taqliib aadaanka iyo iqaamadii baa laga hadlay bayna kulli aadaanayni laba aadaan kasta aadaanka iyo iqaamadii salaatun baa u dhexayso alaaan ayuu yidhi liman shaa'a qofkii doono marka maqribkaoo kale weliba gaar ahaanoo saan ku yimi iyo salaadaha kaleo dhanna waa leeyihiin laakiin liman shaa'adaas haddana maqribkiina waa yidhi nebiga sal ll slam salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqribi liman shaa bayna kulli adaanayni salaatun qadarka marka aadaan iyo iqaamo u dhaxayso waa ugu yaraan intii laga tukado horta in la helo haddii inta la addimo hore laga aqimo waa laga fiican yahay sida sunnada waxay tahay fiican inta la addimo intii laga tukan kara loo dhexaysiiyo aadaanka iyo iqaamada wuxuu yidhi marka walacalahu ashaara bidalika ilaa maa rawaa maa ruwiya can jaabirin ana nabiya sal l slam qaala libilaal ijcal bayna adaanika wa iqaamatika qadra maa yafruqu alaakilu min aklihi wshaaribu min shurbihi wاlmuctasiru ida dakhala liqadaa'i xaajatihi isnaadkiisana kaa dacfi baa ku jira taqdiirkaas yacnii intii qof wax cunaa wax ka cuno kan wax cunaayo cuntadiisa ka dhammaysto kan wax cabaayo uu ka cabo isqusha midka gala xaajadiisa ka soo dhammaysto ha u dhaxayso laakiin salaad ugu yaraan inay u dhaxayso qال xdثna محمد بن بشhاaر وhو بنداr qال xdثna غندر qال xdثna شhuعبة qال سمعت cمر بن cاamر الأنصاaري عن أنس بن مالك qاal kاna المؤdن مؤdinku wuxuu ahaa إida أdna haddii uu aadaano qaama naasu dad ayaa istaagaya min أصxaabi النabiي salى الlaه عaليه aلي وsلم ybtadiruuna iyagoo u degdegaya asawaariya tiirarka xatىa ykhرuجa النabiyu salى الlaه عaليه aلي وsلم intuu nebiga ka soo baxo whm kadalika iyagoo sidaas ah yusalluuna ay tukanayaan arakcatayni labada ragco qabla almaqribi maqribka ka horayso walam yakun bayna aladaani aadaanka iyo waliqaamati iqaamada dhexdooda shay-un ma ahayn waxba ma ahayn qaala cuثmaan bnu jabalata wa abu daawuud can shucbata lam yakun baynahumaa ilaa qaliilun aadaanka iyo iqaamadii dhexdooda ma ahayn ilaa qaliilun wax yar maahan marka shay-untaas buu diidaya inaa u qaadato waa isku xigeen ma isku xigin waxbaa u dhexeeya laakiin waxaas u dhaxeeyo ayaa wax yar wuxuu yidhi marka waxamala bacdu اlculamaaءi xadiiث albaabi calىa ظaahirihi faqaala dalla qowluhu lam yakun baynahuma shayءu calى ana cumuuma qowlihi bayna kuli adaanayni salaat makhsuuص bgayri اlmaqrib qaar baa waxay yidhaahdeen qisadan xadiidkan dambe salaada maqrib uu ka hadla labadan xadiid marka bayna bayna kulli aadaanayni salaatun iyo walam yakun bayna aladaani waaliqaamati shay-un cumuum iyo khusuusaa ku jiro bayna kulli aadaanayni salaatun yacni waxaa ku jiro intii laba aadaan u dhaxaysaa kasta salaadba aadaan iyo aqimaad kasta inta u dhaxaysa salaad baa ku jirta sunno ah laakiin maqribka marka laga reebay maxaa u daliila walam yakun bayna aladaani waaliqaamati shay-un maqribka marka la joogo aadaanka iyo iqaamada waxba uma dhexaynin qaaraa sidaa yidhi fa inahum lam yakunuu yusalluuna ma aynan tukan jirin baynahumaa bal kaanuu waxay ahaayeen yashracuuna fi asalaati fii athnaa'i aladaan wayafraquuna maca faraaqihi siday yeelayan marka wuxuu leeya marka adinka la bilaabay salaada gelaya labada ragco oo maqribka ka horayso marka laga dhammaado ama iqaamada waqtigeeda la joogna waa ka baxayaan waa ka bixi jireen way dhammaysan jireen aadaankii in la ajiibo isaga soo lama rabo qofkii aadinka markau bilaabo salaada xirana ma saas qaala ويؤyidu dalika ma rawaahu الbazaar min طariiqi xayaan bni cubayd الlahi can cabdiلlahi bni buraydaةa can abihi midl اlxadiiث اlأwl wazaada fii aakhirihi ila اlmgrib bayna kuli adaanayni salaat ila اlmgrib oo kaana wafii qowlihi wayafraquuna maca faraaqihi nadaru liannahu laysa fi اlxadiiثi ma yqtadiihi wlaa ylzmu min shuruucihim fi aثnaaءi اladaani dalika ama riwaayaةu xayaan fahuwa bifatxi اlmuhmalati wالtaxtaaniyati fashaadaة riwaaya shaada ila اlmqrib midda ka reebayso لأnنه وin kاana صaدوuقا cinda الbaزاar وغayrihi صaدوuqba ha ka ahaadee laakinahu khاalafa الxuفاada ayuu khilaafay min أصxaabi cabdاللahi بni buraydةa fii isnaadi الxadiiثi iyo wamatnihiba وqad waqaca fii bacضi طرqhi cinda الإsmaaعiiliyi وakaana buraydaةu yuصلii rakcatayni qabla صaلاaةi المغرب falow kaana الاsتiثناءu maxفuuظa lam yukhaalif buraydaةu riwaayatahu riwaayada isaga uu wariyey ila المqرba ma uunan khilaafeen uu leeyahay wqad naqla bnu اljawsiy fi اlmowduucaati can اlfallaas anahu kadibun ayb anahu anahu ayb kadaba xayaanan almadkuur xayaankan la soo sheegay waa isagu wuxuu ku sheegay kadaab ama wuu beeniyey ayb calaa kullin marka xadiidka cumuumkiisa bayna kulli adaanayni salaatun waa sidiisa maqribkana lagama soo reebayo maxaa salaada maqrib nebigaaba yidhi salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqrib salluu qabla almaqrib liman shaa waxaa kaloo soo aroortay muwaadinku markuu aadaanka dhammeeyo inay tiirarka aadi jireen si ay sunnada u tukadaan wa kaana asluhu meeshaa marka feer waqaala alqurطubiyu wagayruhu daahiru xadiidi anas ana rakcatayni bacda almaqrib وqbla صلاaة المqرب kana أmra أqra النabiyu slى الlaه عlيه alي wsلم أصxaabه عalayhi وacamiluu bihi xatى kanuu yastabiquuna إlayhi whada yadul calى الاsتixbaab labadan ragcee maqribka ka horayso صaxaabada waa ku dadaali jireen nebigana waa arki jire waana u qiri jiray istixbaabay tusee arrintaa marka wa kaana asluhu qowlahu salى الlahu عalيه alي wsلم ayaa asalna u ahayd bayna kuli adaanayni salaaة وأma kownuhu salى الlahu عalيh وsلم lam yusallihimaa nebiga ma tukanin falaa yenfi listixbaab istixbaabka ma diideyso isagu nebiga ma tukanin maqribka ka hor laba ragco inay sunno tahay labadaa ragco ma diideyso bal yadullu calaa annahumaa laysataa min alrawaatib nebigu ka tegistiisu waxay tusa inaysan rawaatibta darajadeeda lahayn ile laba sunnaa meeshan taal isagu ma tukanin qowl ahaanna nebigu wuxuu yidhi salluu qabla almaqrib idinka tukadey liman shaa qofki marka sunnadiisa qowligaana sunnanimay tusee middiisa ficligaana maxay tusaysaa in aynan la mid ahayn ragcaadka labiyo tobanka ragco ee rawaatibta la yidhaahdo inaynan la mid ahayn wa ila istixbaabihimaa dahaba axmedu wa isxaaqu wa asxaabu lxadiidi saasay ku tageen imaamu nawowina kutubihiisa sidaasuu ku rajaxay wa ruwiya can ibni cumar waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi maa ra'aytu axadan yusalliihimaa calaa cahdi nabiy sal l slam waqtigii nebiga ma arag buu yidhi qof tukanayo wa cani alkhulafaa'i alarbacatina ma arkin wa cani alkhulafaa'i alarbacati waxaa laga wariyey wa jamaacatin min asaxaabati annahum kaanuu laa yusalluunahumaa inaynan tukan jirin wa huwa qowlu maalikin washaaficiyi wadacaa bacdu lmaalikiyati naskhahumaa qaar waaba la nasakhay dhan labadan ragcay maqrib ka horayso saasay tahay imaamu nawowi marka imaamu shaafici kuma raacin meeshaana wuxuu yidhi bal waa sunno faqaala waxa uu yidhi innamaa kaana dalika fii awali اlamri xayثu nuhiya can الsalaati bacda alcasri xata taqruba shamsu markii la reebay fabayana lahum bidalika waqta اljawaazi buu caddeeyey uma nadaba ila اlmubaadarati ila اlmaqribi fii awali waqtiha falow istamarat اlmuwaadabatu cala اlاshtigaali bigayriha lakaana dalika dariicatan ilaa mukhaalafati idraaki awali waqtiha maqribka awalkiisa tegaayay ku leeyihin wtucuqiba biana dacwa naski laa daliila calayha nasakaasi wax daliila ma leh wاlmanquulu can ibni cumarna rawaahu abu daawuud baa wariyey min ariiqi daawuus canhu wa riwaayatu anas almuhbitatu muqadamatun calaa nafyihi riwaayada anas oo saxaabada inay tuka jireen sheegaysaa laga hormarinaa middaas anas ilaa wuxuu yidhi marka la addimo saxaabadu waxay u degdegi jireen tiirarka ibni cumarna wuxuu yidhi maba la tuka jirinba waqtiga rasuulka labadooda kee marka la hormarinayaa mubitka almubitu muqadamu cala anaafi lanna macahu ziyaadata cilmin ayuu haystaa isagu ila ninka wax sugaaya anaa arkay waa ogahay waa wixiisa ninka wax inkiraayana ama diidaaya nafinaaya isagu muxuu leeyahay ogaalkaygu waxaan ma jiraan de isaga ogaalkiisa waa la gartay nin kale ogaalkiisaa jooga marka isaga lamida kan kale ogaalkiisaa la raacay wlmanquulu can alkhulafaaءi alarbacati afarta khulafaa raashidiin waxaa laga soo guuriyana rawaahu moxamed bnu nasr wagayruhu min ariiqi ibraahim الnaqaci canhum wahuwa munqaطicu khulafaa raashidiinka wixii laga sheegay ma tukan jirinna ibraahim naqaci baa iyaga ka wariyey mana soo gaarin ibraahim iyaga inqiaac baa ku jira walow habata lam yakun fiihi daliilu cala naskhi wala lkaraahati xataa khulafaa raashidiin hadounan ka sugnaa lahayn karaahana ma tusayso naskhina ma tusayso ayb wasayatii inay sunno untaa laga fahma wasayaأtii fii abwaabi taطawuci ana cuqbata bna caamir su'ila can irakcatayni qabla اlmaqrib baa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi kunnaa nafcaluhumaa waa samay jirnay calaa cahdi الnabiyi salى اllahu calayh waali wasalam waqtigii nebiga waa samay jirnay qiila lahu waxaa lagu yidhi famaa yamnacuka laan hadda maxaa kuu diidaya inaad tukatay qaala waxa uu yidhi ashuqlu waa shuqloomay falacalla hayrahu ayضa manacahu shuqlu khulafaa raashidiin ama saxaabadii laga soo naqliyey inaynan tukan jirinna lacalla in shuqla uu ka manciyaa laga yaaba sunanimadeeduna aad uma adka sida rawaatibtoo kale waqad rawaa moxamed bnu nasrin wagayruhu min duruqin qawiyatin can cabdiraxmaan bni cawf wa sacdi bni abi waqaas wa ubay bni kacbin wa abi darda wa abi muusa waغayrihim anahum kaanuu yuwaadibuuna calayhima intaasoo saxaaba waa daa'imi jireen wa amaa qowlu abi bakri bni اlcarabi ikhtalafa fiiha asaxaabatu saxaabadii waa isku khilaafeen walam yafcalha axadu bacdahum qof iyaga ka dembeeyena ma samaynin famarduudun biqowli moxamed ibni nasrin waxaa lagu radinayaa buu yidhi warka moxamed ibnu nasr aan hadda ka sheegnay marka sharaxaas buu ku qoray waqaala fii sharxi muslim meeshaas imaamu nawowi oo inoo mar qowlu man qaala ina ficlahumaa yu-addii ilaa ta'khiiri اlmaqribi can awali waqtihaa khayaalun faasidun munaabidun lisunnati buu yidhi imaamu nawowi ninka dhahaya labadaas ragca haddii la tukado maqribka waqtigiisii baa ciriiri gelaayo ama maqribka awalul waqtigiisii baa ciriiri gelaayo waxaa weeyaan buu yidhi waa ismoodsiin faasid ah weyaan khayaalun faasidun munaabidun lisunnati oo sunnada tuuraayo w waa iska mala awaal sunnadii lagu tuuraayo wamaca daalika fazamanuhumaa zamanun yasiir labada ragca oo zamanka lagu samaynayo waa yaryahay laa tata'aharu bihi salaatu can awali waqtiha salaadda waqtigeeda awalkiisa ma ku dib marayso qultu wamajmuucu اladilati yurshidu ila istixbaabi takhfiifihima kama fii ragcatayn fajri adilada marka laysku soo xooriyey waxay keenaysaa labadan ragca in sunnanimadeeda laakiin la dedejiyo la fududaayo b